bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa saddexda may sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan iyadoo maanta ay ku beegan tahay saddexda may maalinta saxaafadda xurta ee caalamka oo meel kala gadisan caalamka looga dabaaldego ayaa magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad maalintan lagu weyneynayo ururka suxufiyiinta qaranka soomaalida nusaj oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa ka qayb qaatay xuska maalintan saddexda may waxaana madaxa maaliyadda ururkaasi uu u waramay redio wardheer uu sheegay in dhibaatooyin aada u fara badan soomaaliya ka jiran dhinaca saxaafadda xurta ayna ku dadaalayeen sidii arrimahaasi looga gudbi lahaa maxamed nuur amiin ayaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray ayadoo maanta ay ku beegneeday saddexda bisha mey oo ku astaysan maalinta loo asteeyay warbaahinta xurta ee adduunka ayaa waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay xafad aad u weyn oo lagu maamuusayay maalintaasi iyadoona xafadan ay soo qabanqaabiyeen ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj kulankaasi oo ay ka qayb galeen tiro saxafiyiina iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa markii uu soo gabagaboobay kadib waxaan qadka telefoonka kula xiriiray xogayaha arrimaha maaliyadda ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed cabdirashiid deel wuxuuna iiga warbixiyey waxyaabihii kulanka uu ku saabsanaa iyo sidoo kale dadka kasoo qayb galay kulankaasi
aji uu gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee saxaafada dhaqanka iyo boostaha iyo isgaarsiinta ina cabdi xaashi cabdullaahi ayaa joogay xogeyntiisa baarlamaana oo guddiga xubintiisa bandaala joogay waxaa joogay abukaata xoor shabiin aa joogay oo maaragtay guddiga baarlamaanka xuquuqda aadanaha ku saabsan maadaama lidi ku yihiin xuquuqda aadanaha sidaas udajeed markaa runtii dhalinyaraha loo soo jeediyena dowladda oo ku saabsan dhinaca amniga iyo saxafiyiinta wax badan ka qaban waayeen dhinaca cadaaladda la horkeeni waaye in maaragtay arrimahaas runtii aad ay maaragtay ay u maaragtay ay u agaraadeen waxaana soo jeediyey in maaragtaa degdega la samay doono waxyaabaha aada looga hadlo waxaa kamid ahaa in dhimashada iyo dhaawaca saxafiyiinta soo gaaraysa ka takow warbaahinta magaalada dalka ka shaqeysa ee u shaqa taga goobaha dowladda ka shaqey maaragtay iyo adaha dowladda maaragtay markay aadaan inay la kulmaan dhibaatooyin badan dhinaca shaqadooda ama maarata caqabado ama maarata dhibaatooyin soo gaaraan dhinaca shaqada oo aysan shaqooyinkoodii iswaajibaadkoodii inay gutaan aysan u hayna maarata ay caqabado badan kala kulmaan ha ahaato cagajugay ha ahaato handagaado ha noqoto in shaqooyinkii u baxeen maarata aysan u suurtagelin marka arrimahaas marka runtii warfaafinta jooga waa ka garaabay
sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey xogayaha maaliyadda ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed in dhowaan ay ku baaqday wasaaradda warfaafinta soomaaliya in loo baahan yahay in la sameeyo ee dhikaaro u gaar ah saxafiyiinta soomaaliyeed waxa uuna sheegay ee dhikaaradaasi in la samay doono ayna sameynayaan ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed isagoona ka gaabsaday in wax faahfaahin dheeraada uu ka bixiyo balse waxa uu sheegay si loo wada shaqeeyo in loo baahan yahay in ee dhikaaradaasi la sameeyo
maadaama saxafiyiinta ka shaqeysa daad idaacadda oo dowladda iyo kuwa ka shaqeeya idaacadaha maraasidka dhammaantood ay yihiin saxafiyiin saxafiyiintaas ay hoos yimaadaan ururka saxafiyiinta qaranka nusur iyaga ayaa muslimiinta ka saaran tahay in ay soo saaraan ay deegaar lagu aqoonsan karo saxafiyiinta taasna ay wasaaradda warfaafinta halkantaa iyo hayadaha dowladda saxaafadda soomaaliya ayaa inta badan dhibaato la kulanta iyadoona dilal qorshaysan iyo sidoo kale handadaada laisugu daro maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho magaalada dhisaabo waxaa ka furmay shirka wasiirar midmideedyada dalalka igaad ay ku yeelanayaan magaaladaas kaas oo looga hadlayo arrimo dhowr oo gobolka khuseeya shirka wasiirar midmideedyada dalalka igaad oo looga hadlayo arrimo dhowr oo khuseeya gobolka ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda dalka soomaaliya marwufuusi yuusuf xaaji aadan ay sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto inay kasoo baxaan qodobo miro dhal u ah arrimaha dalka soomaaliya waxa ay wasiiradaasi sidoo kale kasii baaraandegayaan qodobadii ay kasii hadli lahaayeen madaxda dalalkaasi igaad oo maalinta berita iyaguna shirkooda ka furmi doona magaalada adisaba afhayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka qaybgalayo xalayna si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada adisaba ee dalka ethoobiya waxa uu cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow uu sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in shirkaasi ay kasoo baxaan natiijooyin dhowr ah oo miro dhal u ah arrimaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamuud axmed nuur tarzan ayaa ka mid ahaa siyaasiyiin caan oo ka kala yimid qaybaha kala gadisaan ee caalamka oo lagu casuumay shirka st gallan symposium ee dalka switzerland lagu qabtay kaas oo ahaa kala fadhigii afartan iyo saddexaad ee shirkaas maxamuud axmed nuur tarsan ayaa ka mid ahaa xubno madax kala gadisan oo caalamku ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka switzerland ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka turkiga ali babakan madaxa hay-adda lacagta adduunka i m f christiane lagarde madaxa shirkadda zurich insurance company doctor joseph iyo xubno kale oo caalamka ka mid ah madaxdaasi shirka ka qayb gashay oo ka hadlayay hadba mawduucyo kala gadisan ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ah nadaqa muqdisho mudane maxamuud axmed nuur tarsan waxa uu aada ugu dheeraaday arrimaha ka hadalka xaaladda magaalada muqdisho iyo marxaladii kala gadisnaa ee soo martay isagoo ka hadlayay mawduuc loogu magacdaray courageous citizenship waxaana mudane maxamuud axmed nuur tarsan oo hoosta ka xariiqay in wax lagu farxo ay tahay in magaalada muqdisho sanado siday ahayd iyo hadda siday tahay ay wax badan iska bedeleen waxa uu si weyn usoo hadal qaaday arrimaha dhibaatooyinka dalka soomaaliya ka dhacay sanadihii laga soo gudbay iyo sida ay u rajaynayaan in ay noqdaan kuwo ka gudba dhibaatooyinkaasi soomaaliya soo maray shirkaas ayaa la rajaynayaa in maanta lasoo gebagabeeyo galinka dambe warkii od ka dhegeysanaysa radio wardheer akhirta qiimaha qadarinta inaga mudan waa naga intaa